qabiyo waa magaalaha runtii maanta aada u camiran wufuud badan oo ay kala gedisan ayaa jooga labada gole galmudug iyo ganacsato aqoon-yahan dad aada fara badan baa runtii jooga meeshan marka waxaa la casimaada iska leh oo nacasumay god oo ah hay-addan waddada dhisaysa ayaa dadka casumtay marka waxaan rajeynayaa beri in xafladda ay dhacdo haddii lahayd mo marka runtii waa magaalo aada u camiran dhinac walba waayahay bal wasiir waxaad war naga siisaa warar ka sheegaya inuu ka qayb gelayo daafurka waddadaas ama xarig jarkeeda ee ra-iisul wasaaraha dalka madaxweynaha galmudug iyo mas-uuliyiin kale
runtii qorshuhu waa saas waxaa imaanaya ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu waa imaan doonaan haddii laxaydmo iyo golayaasha dowladda federaalka oo ay labadaba waa imaan doonaan marka waa xaflad runtii aada iyo aada u qiimo badan waxaana tusaysaa dadkana tusaysaa in dadku ay waxqabsan karaan dawlad la-aan iyo maxaa la yidhaahdaa hay-ada shisheeye la-aantood marka waxay waa cusub u tahay runtii oo u beriyey ummadaha ummaddan soomaaliyeed in dadku ay waxay rabaan qabsan karaan oo dadku ay iyagu intay jeebkooda gacanta geliyaan inay waxay rabaan samaysan karaan marka tusaale fiican bay soomaalida u tahay runtii inay ay markhaati ka ahaadaan xafladan siday u dhacayso ammaanka bal ka waran ammaanka hobyo ee siduu yahay
walaa de amaan hubiga awalba ammaankeeda waa fiicnaa meel ammaan bay fiican yahan weeye haddana dee dadkii oo dhan baa on meesha maaragtay isugu yimid amnigii ciidamadii koob iyo labaatanaad baa jooga iyo daraawiishtii galmudug nabadsuguddii iyo booliska intuuba way ka shaqeynayaan mas-uuliyadda amniga runtii degmada iskale ayadaana mas-uuliyadda qaadatay ayadaana hadda ka shaqeynaysa marka runtii amnigu aada iyo aad uu u fiican yahay aad baan uga mahad celinayaa gudoomiyaha degmada iyo iyo maamulkiisa maaragtay degmada hobyo oo ammaanka aada iyo aada uga shaqeeyey waxaan is leenahay xafladu xaflad qurux badan baa ka dhici doonta haddii ilaahay idin waddadan la xarig jarayo yaa dhaqaalaha bixiyey markii maadaama ilaa gaalkacyo ilaa hobyo isku xiraysa qarash badanna uu kabaxa ku baxay sida aad sheegteen hay-adana aysan caawin yaa waaya cidda ay maalgelisa aadana waddadan dhaqaalaha ku baxay ummadda soomaaliyeed oo dhan baa bixisay haba loo kala badnaado laakiin ummadda soomaaliyeed baa bixisay reer galmudug iyo kuwa ka maaragtay aan ahaynba dad soomaaliyeed oo shaksiyaad ah ayaa tabarucaad ay sameeyeen bay waddadan lagu maxay ahayto lagu dhisay marka oo waxyaabaha tusaalaha unoqon kara soomaalidu inay wax qabsan karaan iyagoon maaragtay aan hay-ad shisheeye iyo cidna aan maaragtay ku tiirsanayn